bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal subax wanaagsan kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado oo subax walba aad ka dhegaystaan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegeystayaal saaka qodobada aad ku dhegaysan doontaan haddii allaha uu wadale raalli ka noqdo waxaa ka mid noqon doonaa maamulka ahlusunna waljamaaca ah oo sheegay in waa gaar ahaana hogaamiyahooda sheekh maxamed shaakir cali xasan oo sheegay loo baahan yahay in dalka la samata bixiyo islamarkaana la sameeyo guddi ay ku midaysan yihiin maamul goboleedyada iyo sidoo kale ummadda soomaaliyeed oo dhan waxaana qoraalkaani sidoo kale ay maamulka ahlusunna waljamaaca uga hadleen ama ay ku faaqideen dowladda federaalka soomaaliya dhibaatooyin ay sheegeen inay ka geysatay deegaanada maamulka galmudug barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan war qoraala oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha galmudug gaar ahaan garabka ahlu sunna ayaan idiin soo gudbin doonaa dhegeystayaal faahfaahinno dheeraadana waxay ka soo baxayaan diil kooxo hubeysan ay magaalada afgoye ugu geysteen wakiil wareedka idaacadda kulmiye iyo sidoo kale t v-ga universal oo halkaasi kooxahaasi ay ku dileen maamulka gobolka shabeellada hoosena waxay sheegeen inay gacanta kusoo dhigi doonaan kooxihii dilkaasi ka dambeeyey dowladda soomaaliyana waxa ay sheegtay in la diyaariyey ciidamo la dagaalama al-shabaab oo la geeyo deegaanada koonfurta soomaaliya ciidankaas oo tobabar kusoo qaatay dalka turkiga waxaa sidoo kale barnaamijka dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan dagaal xoog leh oo ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka gaar ahaan degmada baardheere ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo rag ka tirsan al-shabaab haddaba khasaare ayaa lasoo sheegaya barnaamijka ayaan idigu hayaa saaka dowladda soomaaliya dhinaca kale waxay sheegtay inuu isku soo dhiibay sarkaal ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab faahfaahina sarkaalkaasi la xidhiidha ayaad barnaamijka dhegeystayaal aad ku maqli doontaan haddii allaha uwadale laga helo qodobadaas iyo wixii kale nagu soo korno intaan ku guda jirno barnaamijka falanqeynta wararka ayaan dhegeystayaal idiin soo gudbin doonaa qeybaha dambena sheekada xiisaha badnayd ee kalamaan ayaad dhegeysan doontaan gebagabadana waxaan idiin hayaa barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkay haashim anigoo sharmaarkaan waa idinla socodsinaya dhegeystayaal u diyaar garo wanaagsan wahay dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan waa toddobiyo tobanka bisha labaad sannada labaatan labaatan aan ku bilaabane magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug waxaa lagu qabtay kulan lagu doortay golaha sare ee culummada ahlusunna waljameeca kaas oo shalay ka qabsoomay magaaladaasi cabdulaahi warsamo rooble oo radhigaha cadaado halkaasi uga soo warama ayaa warbixin waxaa ku eegayaa golahaas iyo waxa ay yihiin iyo qaabka loo sameeyey golaha sare ee ahlusunna waljamaaca oo dhuusamareeb looga dhawaaqay culumowdiinka ahlu sunna wal-jamaaca ee deegaanada galmudug oo shirweyne socday toddoba maalmood isugu yimid magaalada dhuusamareeb ayaa ku dhawaaqay golaha sare ee culummada galmudug kaasi oo ka kooban toddoba xubnood shirkan oo intii uu socday culummadu ay ku lafagurtay xaalada guud ee deegaanada galmudug iyo doorka culummada kaga aadan ayaa laga soo saaray baaq ballaaran oo looga hadlayay dhowr qodob oo ay qeyb ka yihiin in culumowdiinka ahlusunna wal-jamaaca ay qeyb ka noqdaan xaalada siyaasadeed ee deegaanada galmudug iyo sidii xal loo heli lahaa ugu horeyn waxaa ka hadlay shirkan qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaasha oo isugu jiray waxgarad iyo culumowdiin kuwaasi oo tilmaamay in culummada looga baahan yahay in door dhexdhexaadnimo ah ay ka qaataan xaaladda galmudug iyo sidii loo dejin lahaa juwiga siyaasadeed waxaan rabaa ummadda inay baraan inaan dowladnimada iyo isdiidanayn ahlu sunnada maanta meesha tan fadhisaa inayse isdiidanayn dowladnimada iyo caqiidada dhabtaa in la badbaadiyo inayse isdiidanayn doorka culamanimo iyo dowladnimadu inaysan isdiidanayn culamadu inay hoggaan ka noqdaan dowladnimada iyo culamanimadu
waxaan u gudbay hadda maanta barxadaan joogno dadkii wax islaaxin lahaa waa qofka meesha fadhiya iyo inta lamidkoo ka maqan oo ay iyagu matelayaan waxaan la soconnaa gobolkan aan ku noolnahay oon joogno xilliga loogu talagalay dowlad in laga dhiso dowlad goboleed inaysan dhaweyn muddada dheer uu soo jiita wahayey oo sababna u ahayd islaaxii baa meesha ka baxay oo isqabsi iyo isfurumaatan iyo maslaxo la-aan baa sabu noqotay marxaladda waxaa soo gaadhsiisay gobolku inay dowlahada noqdo dhibaatada iyo takhaalufka iyo iskoorjeedka ka jira ayaa sabab noqday
galabta khayr aad abaabusheen khayrka aad abaabusheen iyo kulanka aad samaydeen iyo baraarujinta aad nagu bilowdeen waxaan ka baqaa inaad hadda waa noo sheegteen waadna baraarujideen waa isu timaadeen midba meeshuu ka yimid uu aadi doonaa meeshaa nooga kala degi doontaan wixii aad noo keenteen iyo waxaan idinka filaynana meeshaas inaan ku weynaan ka baqayna waxaan idinka codsanaynaa diintu waxay rabtaa maanta meesha ay taagan tahay in hore looga wado intaasi kadib waxaa gebagabada shirka laga akhriyey nuqul ka koobnaa bayaan ka soo baxay culummada ahlusunna ee kasoo qayb gashay kulankan kaasi oo ay ku qeexnaayeen bayaan wadajir ay usoo saareen culummada oo lagu qeexayay golaha sare ee culummada galmudug oo ka kooban toddoba xubnood waxaa sidoo kale la raaciyey baaq loo jeediyey dhammaanba bulshaweynta reer galmudug iyo culamo udiinka shirka waxa ay culummadu ku lafagureen doorka uga aadan badbaadinta diinta dalka iyo dadka waxa ayna magacaabeen golaha sare ee culamaa udiinka galmudug golahaas oo iska soo doortay hoggaan kow guddoomiye sheekh yuusuf muxidiin sheekh muxidiin yuusuf barre labo guddoomiye ku-xigeenka koowaad sheekh maxamuud sheekh yuusuf saddex guddoomiye ku-xigeenka labaad cabdirasaaq yuusuf abiikar
afar codhaye cabdinaasir mahdi sheekh cali shan afhayeen sheekh cabdiweli xaaji duuriye lix madaxa maaliyadda macalin farid yuusuf raqadle toddobo madaxa wacyigelinta sheekh yuusuf macalin maxamuud axmed dhammaad
ugu dambeyn waxaa munaasabadan ka hadlay sheekh muxiidiin yuusuf bare oo loo doortay guddoomiyaha golaha sare ee culummada galmudug
waxaa la rabaa culummadu inay noqdaan dadka qudwa xasana inay u noqdaan inay qudwa sayi'a noqdaan ma ah in wax wanaagsan looga daydo dhaqanka akhlaaqda tacliinta horumarinta in looga daydaa la rabaa maaha culummada dibdhac iyo isqabqabsi in looga daydo maaha aad baa u mahadsantihiin war badanna iguma jiro ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa inaan noqonno kuwo dadka waddada ha- wa- wanaagsan ku haga cabdulahi warsu
waaga dhegeystayaal taasi waxay warbixintii waryahayga cabdulahi warsmaan rooblen inooga soo diyaariyey magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug hogaankaasi sare ee lusunna waa culimadiinka lusunna halkaasi lagu doortay dhinaca kale sheekh maxamed shaakir cali xasan oo isagu sheegtay inuu yahay madaxweynaha galmudug garabka ah lusunna ayaa waxa uu isaguna dhankiisa ka hadlay een faragelin uu sheegay dowladda federaalk aynu ku hayso maamul goboleedyada isagoo ku baaqay in la sameeyo hogaangooda lagu midaysan yahay madaxweynaha galmudug garabka ahlu sunna maxamed shaakir cali xasan ayaa ayaa sheegay in xaaladda galmudug ay u muuqato in al-shabaab dil loogu soo beerayo deegaanada maamulka taasina aysan ahlu sunna aqbali doonin war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska sheekh shaakir ayaa bulshada galmudug iyo beesha caalamka loogu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ku guuldareysatay in la dhiso galmudug maamul loo dhan yahay sidoo kale sheekh shaakir ayaa dowladda federaalka dowlad goboleedyada beesha caalamka ugu yeeray in la dhiso gole loo dhan yahay oo u xil saaran federaalnimada dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka gobolada inta uu dalku helayo xasilooni siyaasadeed oo degan ugu dambeyn sheekh shaakir ayaa waxa uu ka digay in ciidamada ay tababareen wadamada mareykanka iyo turkiga loo adeegsado caburinta shacabka galmudug iyo dano siyaasadeed waxaa sidoo kale uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay san markaan u soo jeedin in xal wax lagu dhammeeyo laakiin ay doonayso in dadka la caburiyo siduu hadalka u dhigay waxaana uu dhinaca kale sheegay in ahlu sunna aysan eh, arrintaasi indhaha ka qarsa doonin siduu hadalka u dhigay sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in eh, ay ka shaqayn doonaan sidii galmudug loo samato bixin lahaa
magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslaah altabliiq alshabaab telefon jadiid alshiiq majmacu lislaam alansaaru sunna xisbu lislaam suufiya sanatariya qaadiriya saalaxiya axmediya saylaciya iyo qaar kalena hadda aanan tirin karin kuwan ay daba soconayaan ama ay seer leeyihiin sidiqayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan sanuudiya waa nakruud safkii reer qoobaluud fircoon silicii ku dhacay halkii bay saarayn ilaahay saatir baa isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa haddii kale waxaad lama tihiin ssdf snm unc sbn ssnm unc ntsb onsbnbs ss bombaan saasaad la diintan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dib u taliya yaan layna odhan wadirki baaye dib u taliya yaynan ka noqon dayro aadmigaye dib u taliya yaan layna odhan wadaban jirine
Bye.
waayo dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waad naga dhegeysanaysaan dowladda soomaaliya ayaa waxay sheegtay in la diyaariyey ciidamadii la dagaalami lahaa al-shabaab ee ka saari lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin koonfurta iyo bartamaha soomaaliya horinta labaad ee ururka afaraad ee guutada kumaandoosta gorgor ee xoogga dalka soomaaliya oo dhowaan tababar kasoo kusoo qaatay dalkaasi turkiga ayaa kasoo degay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde magaalada muqdisho garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kuwaas oo uu soo dhoweeyey taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo wasiirka difaaca iyo saraakiil kale ciidamada kumaandoosta oo ay ayaa in muddoa tobabar ugu maqnaa dalkaasi turkiga halkaas ay kusoo qaateen tobabar noocyo badan leh islamarkaana ah mid casri ah waxayna waxayna qeyb ka yihiin ciidamo loo diyaarinayo xoreynta goobaha ay ku sugan yihiin dhaqdhaqaaqa al-shabaab taliyaha ciidanka xoogga dalka sarreeyo guuto odawaa yuusuf raage ayaa sheegay in ciidamada ay qeyb weyn ka qaadan doonaan sida dalka looga saari laha al-shabaab wuxuuna dowladda turkiga uga mahadceliyey tababarka ay siisay ciidamada soomaaliyeed isagoo sheegay in dowladda turkiga had iyo jeer ay garab taagan tahay ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan tor qaranka turkiga oo ciidankan runtii quruxda badan ee horteena ka muuqday aad arkaysaan soo siiyey tababare kala duwan in muddaana muxuu ahay ii sheega halkaa lagu soo carbinaayey aaminsannahana runtii inay muxuu ahay ii sheega ay wax weyn ka beddeli doonaan howlgallada iyo muxuu ahay ii sheega waajibaadka shaqo ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay muxuu ahay ii sheega guud ahaan gobollada dalka ay ka gulinayaan gaar ahaan la dagaalanka ee muxuu ahay ii sheega nimankan nabad iyo nolol diidka ah oo ummadda soomaaliyeed u diida muxuu ahay isaga nasashadii ciidanka ilaahay waxaan rajaynaa in muxuu ahay ii sheega ummadda soomaaliyeed ay u ifi doonto mustaqbal wanaagsan nolol wanaagsan kanaan dulqaadi doonno ilaahay ciidankiis dhibaatooyinka iyo waxa haysta ciidanka maanta halkaan aad timideenna aad qayb weyn ka qaadan doontaan waxaan leeyahay markaa ku soo dhowaada dalkiinna hooyo aad baan ugu faraxsanaha runtii inaad soo qaadateen oqoon aad muxuu ahay ii sheega ku caawi doontaan ama ku saacidi doontaan ummadda soomaaliyeed ugana saari doontaan dhibaatooyinka iyo marxaladaha ay ku jiraan aad iyo aad umahadsantihiin
dhinaca kale wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya xasan cali maxamed ayaa sheegay inay farxad u tahay inuu goobjoog u ahaado ciidamo tababar soo qaatay ee dalka kusoo laabtay wuxuuna tilmaamay inuu rajeynayo in dalkooda iyo dadkooda cadowga inay ka difaaci doonaan siduu hadalka u dhigay runtii oo farxad ku jirto ayaan idin soo dhowaynaynaa insha allahu tacaalaa waa daalantihiin waxaana rajaynaynaa insha allahu waxaan u imaanay inaan idin soo dhowayno oo keliya ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay idinka dhigo kuwii anfaca dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda waajibaad cusub ayaa idin sugaayo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa hadda ka hadlay waxaan rajaynaynaa inaad noqotaan ee aad noqotaan kuwii runtii dalkooda iyo dadkooda badbaadin lahaa annagana farxad weyn ayay noo tahay maanta inuu ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo dib u dhis ku jira oo sii dhismaya maanta inaan goobjoog u ahaano aad iyo aadaan ugu faraxsannahay runtii ummadda soomaaliyeedna insha allahu tacaala waxaan ka rajaynaynaa ama ka codsanaynaa in ciidankooda garab istaagaan idinkana waxaa laydinka sugayaa waajibaad adag iyo shaqo adag iyo mas-uuliyad adag inaad gudan doontaan insha allahu tacaala soo dhowaada aad iyo aadaanu u mahadsan tihiin sida wanaagsan oo qiimaha iyo waddaniyadda leh dalkiina hooy aad ugu soo laabateen aad wax u soo barateen aad diyaarna u tihiin inaad naftiina iyo erdigiina sharafkiina aad u hibaysaan
wahaga dhegeystayaal saaxiibayaal qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay ee wararka laga helayo degmada baardheer ee gobolka gedo ayaa waxay sheegayaan in dagaal culus uu duleedka degmadaasi ku dhex maray ciidamo ka tirsan dowladda iyo xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab dagaalka ayaa yimid kadib markii al-shabaab ay weerareen fariisin ay duleedka baardheeri ku leeyihiin ciidamada dowladda soomaaliya waxaana dadka degmada baardheer ay sheegeen dagaalka ka dhacay halkaasi uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac walow aan tiro rasmiya lahayn wararka qaar ee la helaya waxay sheegayaan dagaalka sidoo kale ay qeyb ka ahaayeen ciidamada etoobiya ku sugan qeyb ka mida saldhigga la weeraray islamarkaana tiro madaafiica ay rideen inta uu dagaalku socday saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda gobolka gado ayaa waxay sheegeen inay iska difaaceen weerar kaga yimid dhinaca al-shabaab islamarkaana ay khasaare ku gaarsiiyeen al-shabaab dhankooda kama aysan hadlin weli dagaalkaasi wararkii ugu dambeeyey ee saaka aanu ka helayna degmada baardheere iyo tuulooyinka hoostaga ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda soomaaliya ay halkaasi ka wadaan howlgallo iyo dhaqdhaqaaqyo dhanka ammaanka lagu xaqiijinayo saaxiibayaal dhegeystayaal waxaa la soo gaaray qiimihii ugu dambeeyey markaana aan idiin kala dhexbaxo xubintii xiisaha badneyd ee saaxiibada raadiyo kulmiya ay noo soo diyaariyaan ee kalamaan
cumrigana jira ciradana igu taal weligay nin weyn oo loo wanqalaya ma aran war soomaali oo dhana hadda iyo kow loo wanqalayaaye warka naga dhegaysta itatariya miyaa loo bixinayaa misaabi afweerka wartaasan ka wareertooy dadkii lankamaga daran lahay hatara roorshe ka jaraanaha madayow maylayn in loo bixiyaana waa suuragal war dad maranaa tihiina war laydinma sheegi kara wax dhegaysta gudoomiye saleebaan wuxuu yidhi ra'iisul wasaaraha etoobiya wuxuu muuse biixi ku dirqinayaa isaga iyo farmaajo wada socdaa inay hargeysa yimaadaan war ma bilaashaa loo siyaabiye axmed biladii nabadda war adeer muuse biixi awal horeba hargeysu joogay wax noo sheeg war bilada nabadda adduunka waxaan ku nacay naagtii aansun jiin la ohan jiray ee maymaar madaxda ka ahayd ee muslimiinta rohinjaha suuqa u geysatay abiy axmedna inuu ku daydan ka baqaya aansun siin shuun ha imaqashiini naarta allah ku fogeeye anugu waxaan la yaabanahay bilada nabadda adduunkaa nacay iyo nabadiyo nolol baa nacay dadka yidhaahda war wax laydinma sheegi karee talebaan nuur wuxuu intaas ku sii daray farmaajo iyo abi axmed iyagoona aqoonsan hadday noo yimaadaan annagu farmaajo dili mayno laakiin waxaan u aqoonsanaynaa ra'iisul wasaaraha etoobiya iyo wiil soomaaliyeedoo la socda war waa yaabe madaxweyne muuse biixi waxaan ku ogeyn muuse handaraab waa yaabe ma muuse gareenow noqday ayay softwarekaada bedel uu baahan yahay war ninkaas laxa deyrta dhow ha guursado ma maantu ilka qodanaya war nimayow aniga waxay ila tahay fasalku dhulkaliishii cidhkoo fadadka soo saaray roob inuu ilaahay fasaxo sow ka fili maysid ninka gabayga golofuulay iyo tiriya foolaadka faan iyo inuu been ku daro sow ka fili maysid abeesadii far loo taagay ee fiirisee dhugatay inay fanaxa sii laacda sare sow ka fili maysid xaajadii in badan loo faqee lala fogaadaaba mar inay fagaaraha imaan sow ka fili maysid farmaajiya abi waxay wadaan fahamla'aanteenna inaanay wax noo fiicanayn sow ka fili maysid fajidaa la duuduubay ee taalla faraqiisa muuse inaanu fardaaminuu lahayn sow ka fili maysid gabooso waxaa hore loo yidhi falfalliir badiira calool kuma fayaabaato faylaha nin beelana hadhow orod ma fadaleeyo fiijaan qaxwaa feera maraan faax makalaasiye
war faaliidas awalka darsadey makri baan falkinayaa ee faataxada ii mara ficil yaable weeye war waxaa la yidhi ruuxii falay ibliis bau fasaxay foolxumiya ceeb isaga u fasiray soona faray baadilkii fulin isagaa fariimaha shiddada faafiyoo qora fasaadkiiyo ibliis baa dulmiga faasaska u tuma isagaa furfura oo damqiya feexda boogta ah fatanbalo ibliis baa dhex dhiga ehel fayooba fidnawadaha fallaaraha ridoo dhiig ka falaqsiiya isagaa adaa feecan iyo faan ku sii rara fidnadiisa ruuxaan fahmin oo aad isaga fiirin firaaqana ku helo sida lahuba waa fashiliya taayahaninbeelina hilbaha feenta kama mengadaradu wayti odayaashiina kalamaan waxba lama socotaan liverpool xalay kulankii labaatan lixaad xiriire ayay badisay hadda horyaalkii sanadka waa liverpool
erin hobal waltaraas owrada habowgeelaaray adasirwaaqalaysikiiso dogonyow aryaadaha cunugan sina sariiba oo kale ayaan dhoweed asoo baabuur ka degaaya oday arkay iyadoo jeebka dambena wax ugu jiraan sirwaalkina hoos u sii socdo kaasow ninkii odayga ahay mugow arka inya soo kacow yidhi iga arkay sirwaalkaanu kugu daahi maayo waa socoyaahe intausan kaa dhicin alaabta jeebka dambe kuugu jirta ka gaarhee yowsan kaala dhicine warnimiyaw gabara walili warsaday ha war gabadha ma la warsaday ama waa la weydi war ood jiidow yoonay gaadowga meelooanas liwadnaha lanka alfadaasa dooraa leeri idaaska jartay meertay lan bilyaneer ee wafade werti kaasad sheegdi hooba luwaay may kabeddeladaasee leeri nin milyaneer ee wafade werti atana hooba luwaay arantiya ka taliya leeri haaf milyan hooba haysdoon haddaba kahe werti lan odaya oo dooga madaas dhegin sidaayi oo meeliyanka dheeraynu hunduraayi yalla hadali wali baaray madii sheekada kun ha kahoorsatale halayki oeri kunka shilaysa farka kahaya gaale widaadka aniga lafteeda markay boqol soo gaarta ha laysoo kiciyo aryaadaha aniga naftaydu ma gacan marri waaye gabartana waa rabaahe halayga warhaayo abdulow warka mayanagya madii waqaf deerta hal hayin weeroy war sheekadan waxaa laga wariyey xildhibaan mustaf dhuxlow war aniina sheeko kale rawaahu mustaf dhuhlow ee ahaaye may eraylan reer mudug ee maylu warsadeey geesnimo iyoonay hindhaadeeg may shalay eeyinga laarikii geesnimo mayan gorade aray magaay islaameed lan hagay olololka buysidi usuba beesan dhiimdana irita fataka eri hindhaadeegna may baan gorade eray kii oo shalay lay ololiska buusidey bahi inoo haka nagadi magaayadii nafti ee waan gododay or hindhaadeeg maqaayadda saas looga hadlayaa baydhabay ku taallaa mudug kuma taalo
waranis dhagabeelidoy waananis indhabeelidoy indhaadeegaas mudugaale ka gorode bahal bahal dhali weeye kiisangaraasamu war war mahaysiina maxkamadda ciidanka qalabka sida maanta waxay xukuntaa agaasimo ka tirsan gobolka banaadir war musuq maasuq maa lagu qabtay hayehe ma wixi mahayiilow iska caabsaday war tii gubiti lilahay ama gurubsidihe war adinka ma waalantihiin agaasima sowrayad ma ahayn maxaa maxkamadda ciidanka u geeyey war warkaan naga dhex gelinina waa waalantihiin agaasimahan waxaa lagu ogaadaa layidhi inuu shabaab la shaqay jiray yaahu naga wad ciddi rabtaa ha xukuntee shar gudban shaydaan xijaaban war agaasimaha la xukume ee miilkaxsamaa soo sheegay aryaadhaha guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish hadda ka hor waxa uu yidhi aniga naftirkaygaa laysku daya in gobolkan laygu shirqoolo oo lay qaarajiyo sidii guddoomiyihii hore iga horreeye loo qaarajiyey waana la qabtay nin falkaas lagu tuhmay oo gobolka ka tirsanaayo mugga ma kiiya amase waa mid kale war kow iyo haba maanta midaan la xukumay war amiir fanaan gaarane waa kii gobolka laga qabtay xagee la geey war gaarane hooyadii waxay tidhi cadaaladaan u baahana xaq bay u leedahay war gobolku maharag galeen buu noqday war war ma haysiine jenaraal cali gaab oo agoontii booliiska gacanta ku hayaa wuxuu yidhi cali gaab taraafikadii ma laga bedelay ambiray warkayga jenaraal caligaab wuxuu sheegay carruurtaan halkan ku hayno hay-adi wax ma siiso dawladduna bajad kuma bixiso hal dollar oo laga qaado dable ilaa janan ayaa lagu masruufaa carruurta waana carruurtii ay dhaleen raggii qaranka u shahiiday markaa hadda waxay baahida koobaadan u baahannahay tahay ceelkii biyaha waa noo qodan yahay gooyad loogu dhaamiyo iyo meel biyaha loogu shuba toona ma hayno jenaraal caligaab cunaqabataynta hubka soomaaliya saaran ha laga qaada mow yiri war jarnaal caligaab wuxuu yidhi cid kastoo carruurtan wax taraysa ha timaado ha aragto baahidooda iga tag baahiyaanba xanuunka era nabcehe qandhaqaajo badane war war ma haysiine madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayrre ma dhirireen ma xisbigii weynaaya laisku qabsaday ani guddoomiinka iyone ani guddoomiinka ka murumeena war ma khayraa yidhi musharax madaxweynaan ahay hore waxaa loo yidhi laba isjecel wax iskugu darcay ka isnici doone war waxba kama ogidina magaca xisbiga ama laysku haystaa war waxaad sheegaysiin islaanimo yaqaana waa laydinka kor hadlaya ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu iyagoo isla socdoo far iyo faraatiya ayay gobolka gedo tegayaanaa la yidhi war anay huraysadeen yamaday isaaqow ma waalan tahay soomaaliya shimay xornimo qaadata maamul kale yahay u baahan tahe war war ma haysiina ciidamadii la geeyey gobolka gedo qaaraa jubbaland u galeyaa la yidhi war puntland waxay tidhi waxaan ogaanay in gobolka mudug dowladdu ciidama keenayso waxayna rabtaa inay nagu qabsato ciidanka gedo la geeyoo kale aana naloo keeni rabaa bay yidhaahdeen marka ma puntland baa xasarad abuura mise waxbaa ka jira warkaa anigu nabad iyo nolol baan aqaano waa ka suurowdaa war hadday puntland qabsadaan aarmay annaga somalilanna ay ciidan noo soo diraan war taasan shakasha jira ninkii keyrkiisa loo xeero soo qoyso yeerteen war waxaa la yidhi hargeysa iyadoon dhiig ku daadan baa madaxweyne farmaajo roog cas loo dhigayaayoo lagu soo dhowayn doonaa oo adeer mujaahidiintii esana miyaana joogin oo hargeysa oo dhan cafiya miyaa ku fillaatay war maya ictiraafkan doonayni yaa ciidanka soomaaliya meel kastoo waddanka soomaaliyeed ka mida inuu tago xaqow u leeyahay mugga dadka diidan waxay rabaan waa yaabe war madasha xisbiyada qaran waxay dhaheen dowladda geda xasarada ay ka abuurtay gobollada kalena way ka abuuri rabtaa dawlaa gacan dheeraa la yidhi war dawladdu hoba galantiya dheertu jidkuun afgooyoonay hamaraski hirow mayn dhisida waaytay war war ma haysiina madaxweynihii galmudug qoorqoor maanta xarumihii ciidamadoo dhan buu booqday wuxuuna ku amray inay amniga sugaan war xaruntu ijii taga ma yidhi macallin maxamuud ha la soo qabtana ma yidhi hoobuusan iska hirna abuurkiisu duugu warfaaga doona reediyey war mashaakir baa raiisul wasaare ka dhigaya miyuu yidhi war qoorqoor ciidanka xaradheerahaada muu yidhaahdo war ciidanka amniga inay sugaanu kala hadlay ama xaradheere ha noqoto ama dhuusamareeb ha noqoto ama ceelbuur ha noqote ayaantaan madaxweyne xaaf hadalkiisa lama haaye ma soo rujuucay war xaaf waa isdhiibey galmudug iyadoo nabadabaa qoorqoor la doortay aryaadhaha beriga war aan la yaabay mugna ku farxaan maqlay adoogi dollar taraa mahay ee warxumada badnaay gabarow dhalay aa masaajid dubay ku yaal iyadoo xijaaban gashaa la yidhi mugga waxaan is idhi amaa tawfiiqda alla waafaji rabaa hoy islaami rabtaa taas iyo doon الترام وكلا فرته calaa kulli xaal inanta taraam hadday muslinto dembigii hore looma haysto kaabeed galaba wareedhaha waa war farxad leh iyada iyo intii lubsan ba ilaahay ha soo hanuuniyo aryaadhaha war ma haysiina maraykan hanala aadinaya soomaaliya xaalkeedu intou mara warnimayo waxaa la yidhi waddan qiic ka baxay iyo dan la sii qarribayo danadana qalaad iyo tan urur qasayso hooyadu qadayso maatidu qaxayso miinadu qarxayso dhiig suu qulqulayo qabiil la isku haystaan qoqob iyo xuduudo qoys weliba meel degay qidad lagu badbaadshiyo qorshe dowladeed iyo qaab loo hogaanshaba qabardaar adoo ka ah jaga soo qaldoontiyo mas-uuliyad ka qiran wey waxa kugu qunfulan iyo marka haykal qaran oon qalbigaagu hana karin jinni qoorta kuu suro runtu kula qaraara beenta iyo khiyaanadu kula qiimo badana ma qurxoono foolxumo qofku yidhi dhib badana baddu waa qallalan tahay berigaad ku qawshana cidda kugu khilaaftee biyo waa qoyaan tiri qarandumis xun weeye qabta inaad tidhaahdood qolku tuurta fududa maantaad khudbayso dabku waa qabow yahay dadka uga qisootana ruuxaan qushuucina qamac weeye kulul yidhi asaguna qaldoona tala qubuura keento in la qaato mudan iyo waanadu qarribana qubanaha iyo doodaha qaadaa dhigooda iyo nabcidaa qoraallada warheedhee gabgan asagaaba qarandumise soomahan war adeer annagu horanu qaxno bixistambana uma taagayno qofkii dowlad xamasa durba waa la xidhaa aryaada guddoomiye cumar finish wuxuu yidhi waa maran tihiine dadkan dhibaataysan ununkayna sugaayaane canshuurta ha layska bixiyo ma bixisaan hadda maxaa ku diideen war qarandumiska qoraa diidan waxaad sheegaya aad maqlaysid waar annagu adeer cashuurta somalilan baan bixinaa cashuurtiina bixin mayna horta laga taga qoryaala muran lama rabee dalkiinna u shaqeeya
dalka intaaba war- har iyo habeenba war shaqaynaynaa dalka
baxa beeraha tacbade
wahagaag saaxiibayaal dhegeystayaal xubintaasi kalamaan ee saaxiibada kalamaan ayaa barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado saaka u dambeysay barnaamijka saaxiibkii haashim ayaa soo saaray anigoo sharmaarkaha idinla socodsiinayay isla haashim ayaa dhanka farsamada iga saacideeyey intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan idiga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonaw dad wulaaqay noqotee dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonaw dad wulaaqay noqotee
Thank you.